kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka jimcahan maantaana waxaannu ku soo qaadanaynaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka oo meeshii ugu xumayd maraya xildhibaannada baarlamanka ayaa toddobaadkan hadallo ka jeediyey furitaanka kalfadhiga golaha shacabka waxaanay aad uga hadleen khilaafka xooggan ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka dhexeeya qaarkood waxa ay eedda dusha kaga rideen dowladda federaalka halka kuwo kalena ay mas-uuliyadda dhabarka ka saareen madaxda maamulada waa mawduuca ay dooddeenna maanta ku saabsan tahay waxaa barnaamijka igala qaybgelaya xildhibaan axmed macalin fiqi iyo xildhibaan sidiiq warfaa oo ka wada tirsan golaha shacabka soomaaliya iyo brofesor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar ee magaalada doxa haddaba intaanan doodda u gudagelin aanu wada dhegaysanno warbixin kooban oo uu weriye cabdulqaadir maxamed cabdulle nooga diyaariyey hadalladii ay qaar ka tirsan xildhibaanadu jeediyeen qaybihii ay khilaafkan kaga hadleen
toddobaadkan xildhibaanada golaha shacabka waxay dood adag ka yeesheen xaaladda amni ee dalka waxaase doodda amni ka sukow baarlamaan ka hareeyey khilaafka xilligan ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe soomaaliya xildhibaanada qaar ayaa golaha ka sheegay in xukuumadda xilligan ay ku mashquulsan tahay burburinta dowlad goboleedyada taasoo wakhti badan la soo dhisayey sida uu sheegay xildhibaan maxamed xasan idriis xildhibaan geney wuxuu u baahan yaha tansiis ka talagelin dad meeshaa yimid waxay ku mashquuleen xukuumadda waxay ku mashquulshay sidii loo jirisiibi lahaa maamul goboleed la soo dhisay beddelkii institutionkaas la adkayn lahaa xildhibaan saleebaan khaashi ayaa sheegin xilligan aysan muuqan fayaqab wanaagsan oo ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe soomaaliya gobolladii aqoonada ka soo yeeraysa waa aragnaa ma aragno xiriir caafimaad qaba oo ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka hor hadla golaha shacabka wuxuu sheegay inay muhiim tahay in goluhu ogaadaan halkuu salka ku hayo khilaafka labada dhinac arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah waa muhiim golihii baarlamaanka halka fadhiya wakiiladii shacabka ah dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaantii dhaweyda doorashada la soo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen dowlad goboleed bay ka yimaadeen haddii wax khaldan yihiin waxaa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso dadka ay khusayso loo sheego baarlamaanka tiimka xamar joogaane ma wargelinin ee heer federaal ooma odhanin problemkana taagane kaale nala arka kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanaan hayste kaale nala arka taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin waxaan soo jeedin lahaa u soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba annagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay federaal systemka waa loo baahan yahay laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka soomaaliyeed u adeegaya axmed cabdi haadi waa falaaqeeyo siyaasadeed wuxuuna si dhow la socday khilaafkii ugu dambeeyey haddaba maxay salka ku haysaa arrintan ayaan weydiiyey ku haysaa kleyrdhow siyaasadeed saadoo la socoto soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka nidaamka federaalka markay qaadatana macnihiisu wuxuu ka dhigan yahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay awoodo leeyihiin kala duwan waa kala sareeyaan awooduhu laakiin qolo kasta inay awood leedahay go-aanka dalka laga qaadanaya in isla qaato in waxyaabo badan oo oo oo muhiim ah dalka hor socodkiisu ay kamid tahay nabadgelyada ay kamid tahay hanaanka dibweegista dastuurka ay kamid tahay arrimaha dibadda iyo si loola macamila waxyaabahaas o dhan in laga tashado oo mar koobaad ay tala ay marto marka shaki weyna wuxuu soo dhex kala dhexgalay labada dhinac sababta usoo kala dhexgalan waxa weyaan dowladda dhexe hogaankeeda sare ayaa shaki weyn naftooda laga qabaa inay nidaamka federaalka ka shakisan yihiin nidaamka federaalka markaa madaxdii ugu sarreysa dalka hadday ka shakido waxaa imanaya inaysan fahmin laakiin lama hayo caddeyntaas caddeyntaas waxay ku ay ay ay ay ku imanaysaa tusaaloo kale ma dhici karto in nidaamyadii federaalka oo dhan oo dalka la dhisay hal mar in intay gole ay samaystaan ay yidhaahdaan dowladdii dhexaa weerar guracan nagu soo ah oo ayaga ay kala shakisan yihiin oo qallaasay ay ka jiraan hadda qallaasii meeshu mara waxa weyaan galmudug oo dhibka adogeed lagu dhisay ayaa hadda maanta waxay taagan tahay xaalad aada u adag ay taagan tahay waxaa la socotaa maxaa la yidhaahdaa jubbaland ayada nafteeda waa la socotaa xiriirka dowladda dhex meeshuu sii marayo ma gaargaargaar marka loo fiirsa puntland la socotaa cabdulqaadir sheekh ismaaciil oo xildhibaan ka soo noqda dowladdii kumeel gaarka wasiirka hogaanna ka soo noqda dowladda xasan sheekh maxamuud ayaan weydiiyey waxa ay la tahay khilaafka labada dhinac wuxuuna tala ku jeediyey midda guud oo aan soo jeedinayaa waxay ahayd waxay tahay wax waa la tijaabiyaa tijaabo wax waliba tijaabi kara tijaabadaas hadday ku xumaadaan waa in la bedelaa weygii aad ku socotay federaalku tijaabo ahaa wax sharciga oo la qaatay ma ahayn xataa qaabkii loo dhigay inuu ku hirgalo looma marin oo saan way ka roonaan lahayd ciddii israaci kartaa ha israacday ahayd ma ahayna waa la waa la googooyey adiga intaasaa tahay qabiilkaasaa tahay waad arkaysaan soomaaliyai meesha uu marayo federaal waxaa nala haqoon inaanu ka tashanno hadda mana anfacayaa mase nama anfacaya qarannimadeenni inaynu badbaadsanno ayaa loo baahan yahay war wixii mayna anfaceen mase inama anficin tijaabay ahayd taas waxaan u gudbinayo waxaa weeyaan waa guud ahaan midda aan u gudbinayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe maamul goboleedyada nimanka madaxda ka ah waxaan u soo jeedinayaa waddanka ha qarribina waxa aada waddaan waad ogtihiin damiiriyan xataa damiirkoodan raalli ahayn ujeedday ka leeyihiin waxbay ku kacsanayaan waxbay ku ku doonayaan siyaasad bay uga dan leeyihin laakiin waan hubaa inaan damiirkooda qaarkood haddaan damiirkoodu dhiman waxa ay wadaan aysan raalli ka ahayn u tura qaranka iyo iyo iyo ummadda u tura dowladda dhexe waxaan leeyahay oon u soo jeedinayaa waddanka mideeya qarankii baa tihiin dowladdii iyo dalkii iyo dadkii adinkaa maanta mas-uula ilaahay ka sokow gacantiina ku jira mideeya oo ku mideeya aqoon iyo karti iyo siyaasad hufan ku mideeya iminkanaan dib idinku celiya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo jacfar jacfar aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle dabcan warbixinta haddaanu halkaa kaga nimaadno waxaan jeclahay inaan ku bilaabo su-aasha xildhibaan axmed macalin fiqi xildhibaan sideed u aragtaa heerka hadda uu marayo khilaafka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya
jacfar waa mahadsantaha walaale akhyaarta kale ee ku jirta dooda sida brofesor afyare cabdi cilmi iyo xildhibaan sadiiq warfaa waa salaamaya iyo dhammaan dhegeystayaashaba aniga waxaan is leeyahay ismaandhaafkan dowladaha xubnaha ka ah ama ama maamul goboleedyadu dalka way ka jiri jireen wayna ka shaqayn jireen mar mar waa la isqabsan jiray laakiin heerka hadda uu gaaray sanadkan mar uu gaaray ma jirto awal dowlad goboleed keligeed mowqif iska qaadataa la arki jiray laakiin hadda meesha ay tagtay arrintu meel culus ayay tagtay oo ah in wax gadood oo kala ah dalka uu ka dhaco oo dowlad goboleedyadii oo dhami ay cabasho xoogan oo maaragtay macquula oo aan ku salaysnayn xitaa danahooda gaarka ah wax national agenda ah oo ajendayaal qaran ay ay miiska soo saarayaan ay miiska soo saareen ballamo iyo maaragtay kulamadii hore ay lahaan jireen ka dhashay madaxweynaha hadda jooga markuu yimid wuxuu sameeyey wax lagu lagu magacdaray golaha amniga qaranka oo dowlad goboleedyadu ay qeyb ka yihiin halkaas go-aamo tiro badan ayay ku gaari jireen golahaas waa dhaliili jirnay sharciyadiisa waxaana niri baarlamaanka loo soo gudbiyey si uu noqdo jir ama baadi jira golo jira oo sharciga si uu noqdo laakiin madaxda gaar ahaan madaxweynaha oo aan warqad u qornay oo sadiiq uu ogyahay isku guddi aan ka tirsannahay golaha shacabka dhagaha ayay ka fureysteen waxna ma aysan soo gudbin laakiin shirarkooday iska wateen marka waa tii shir ismaaciil lagu qabtay xamar intaasoo jeer lagu qabtay mid kale lagu qabtay maaragta baydhabo go-aamo waaweyn baa lagu gaaray waktiguna wuu socdaa go-aamadaasina kuwo waktiyeysan oo iska jawal iyo jadwal leh bay ahaayeen marka waxaan isleeyahay khilaafka soo noqnoqday iyo tabashadan weyn oo ay muujiyeen markaan u dambeysay waxay gaareen sida ay sheegeen baa xilli ay quusteen haddana aysan aysan arag wax ka garaabaya runtii jees jees iyo ka garaabidda inay noqotay marka madaxdu ay hadlayso waxa muuqata yacni jihada yani philosophiga nimankan odayaasha hadda filla soomaaliya jooga qaabka ay rabaan qaabkay u fakerayaan oo ah qaab dee dowladihii hore niman dalkao dhan gacanta ku haya oo aan aaminsanayn jaranjarooyinka iyo lakabyada maamuladu ay kala leeyihiin haddeertaan oo rag dibadda ku maqan bay ahaayeen ayagoo dowlad militarihi dalka joo joogto ayay joogi jireen amaba caqiidadaas iyo falsafadaasa weli maskaxdooda ka guuxaysa waaya marka weli waaqaca soomaaliya oo dhabtaa hadda uu ku nool yahay oo ah markuu burburay kadib qaabkii lagu heshiiyey waaqacaas waxaad moodaa inaysan aaminsanayn oo waxyaalo kale oo maskaxdooda ku jira ay aaminsan yihiin marka Way- mee- meelahaasaan isleeyahay waaya aniga waxyaalahaas waa waa aaminsan.
waa kusoo laaban doonaa Eh, xildhibaan sidiiq warfa adigu eh, ma kuu muuqataa eedda ah in eh, dowladda dhexe ay eh, leedahay eh, dhibaatada ama mushkiladda ka dhex aloosantay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe walaal sidaa la socoteed horta maamul goboleedyada waraaqdii ee barxaafada ka saareen ismaaño inay yidhaahdeen mataqaanaa dowladdii eh, federaalka ah ayaa waxaan u jareenaa xiriirkaan u jareenaa ama waa joojinaynaa Mhm.
horta dalka soomaaliya waa hal dal weeye oo hadda dowlado derisa ama dowlado dal eh, xiriir isku jaraayo ma nihin marka runtii arrintaas arrin aada ku habboon ma ahayn haddii ay tabasho jirto in laga wada hadlo eh, saa la socotid dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka matalaad rasmi ah ayay ku leeyihiin dowladda federaalka hadday noqon lahayd aqalka sare oo konton iyo afar eh, senatara iyo golaha shacabka laba boqol labaatan iyo shanta oo dhammaan matalaya shacabka soomaaliyeed marka haddii tabasho jirto in hay-adaha dastuuriga ah la maro oo mataqaanaa een, wixii d- laga doodo oo mataqaanaa xal la raadiyo laakiin in dal dal kale camal u jaraayo xiriirkan u jarnay kolley wax ku habboon ma ahayn oo mataqaanaa lagana ficnaa in dhaqankaas lagu dhaqmo laakiin dowladda qoraalkooda dhexe- qoraalkooda haddii aan kaa dhex Waa- galo iyo waa- ay afkaba waxay ka sheegeen in ay muddo soo eh, eh, turayeen oo ay soo samrayeen haddana ay quus gaareen oo waxyaabo hore oo laysku afgartay laga baxay oo sidii loogu talagalay loo fulin waayey haddana ay derbiga soo taabteen haddii Waay, aan soo sii dhow.
wato walaale een, muhiimaddu waxay tahay waxa weye saan hore kugu sheegay dowlad waa la waa la caban karaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaan waxa dowladda feder- jamhuuriyadda dalka soomaaliyeed waxaan nahay hal dowlad cabasho waa dhici kartaa wax waa la qabi karaa laakiin hab iyo maamuus loo mara ayaa jira laakiin in laba dal oo kale leeyahay xiriirka ayaa la jaray wax wanaagsan ma ahan wax soomaalida een, een, u horseeday weeye mataqaanaa dalkan waa dal hal dal weeye awooddu baahsan tahay nidaamkan federaalka waa nagu cusub yahay awooddaadiintaas oo mataqaana dhammaan waxaana rabaa inaan dhammaan xasuusiyo dhegeystayaashaada inaan ku jirno xilligii eh, waxa la yidhahda political seasoning ama xilliga siyaasadda doorashooyin ayaa jira oo maamul goboleedyada qaar ka jira marka waxaa jirta baraasharo badan sidaa la socotid waa ka fikir duwanahay xildhibaanka markuu heshiiskii baydhaba ka dhacay bishii juun oo xataa markii aan brussels tagnay aada loo ammaanay oo taariikhi ahaa waxyaabo badan lagu heshiiyey habkii khayraadka loo qaybsan lahaa waxaa lagu heshiiyey nooca doorasho dalkan ka dhacaysa labada kun labaatanka Mhm.
ee mataqaanaa iyo iyo tubta toosan ee siyaasadda marka runtii waxaan dhihi lahaa waxa weye aan xalka abaarno laakiin haddaan dib maarata een, wax maaragtay een, een dadka sii kala fogeynayo iyo iyo aan hab- waxyaaba saas oo kale ah wax hadduu dal ku habboon ma hadda waxa weeye madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay golaha amniga inay inay kasoo qayb galaan oo iyaga mataqaana waxaan kaloo rabaa inaan soo dhaweyno sida hirshabeelle hadda khilaafka hirshabeelle iyo dowladda federaalka waa la xaliyey waxaan rajayn doonaa galmuduguna ay ku xigi doonto marka kuleeyahay mataqaanaa tallaabooyin noocaas oo kale ah oo mataqana dadkan isugu soo dhaweeyo ayaa muhiima inaan ka wada hadalno caawa waaya waa mahadsan tahay Eh, dabcan waa idin soo laaban doonaa Eh, brofesor afyare eh, dabcan adigu eh, dusha baad kala socotaa eh, xaaladda eh, siyaasadeed ee dalka gaar ahaan qodobkan maanta aanu ka doodayno adiga maxaa kaaga baxay isqabqabsigan iyo isjiidjiidkan ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaan rabaa marka hore bal eh, horta arrintan in maamul goboleed iyo dowlad dhexe isqabsadaan wax cusub ma ah waa wax hore u dhici jiray Eh, inta badanna eh, saldhig waxa uu ah mar walba eh, arrinkan maadaama waxaan laleeyahay nidaamkan cusub ee waa la qaatay laleeyahay ee federalismka ah uu dastuurkii uusan aad u- waxaan u habaynin oo uu laleeyahay waa laga doodi doonaa power sharinka iyo waxa dowladda dhexe leedahay iyo waxa dowladda goboladu leeyihiin dowladaha goboladu leeyihiin awoodaha iyo iyo hababka ay waxay u kala qeybsan yihiin wixii horta ma dhammaystirna markii loogu dhowaana markii hadda waxay ahayd xasan sheekh uu sii xilligiisi uu gabagabada ahaa markii ay wax keeneenna wixii waa la laaday oo waxaa la yidhi waxaan ma soconayaan marka horta markaysan jirin wax heshiis lagu yahay oo awooddu ay dhexda taallo Eh, xaqiiqa ahaanna dowladda dhexe ay tabar yar tahay dowladaha goboladuna aysan wax badan dhaamin laakiin qaarkood ay xoogaa ka roon yihiin kuwa kale waxaa meeshaas ka imaanaya marka qolo inay yacni awooddii dowladda dhexe soomaaliya ay lahayd baa waxaa wada qaatay eh, qaar private sectora qaatay qaarna gobolada qaatay qaar dowlada derisaa qaatay wixii marka een, haddii hadda marka een, sharci hab ah oo urursan oo dastuuri ahna ma jiro oo dastuurkuba hadda ma dhamaystirna marka xaqiiqatan saldhigga koowaad ee mushkilada noocaanihi horta waa halkaas hadda haddii tan xataa xal mastuur lagu xaliyana way soo noqon doontaa taas waa mid midda labaad oo saldhigga labaada waxa waaye dhaqan siyaasadeedka dalka ka jira oo xaqiiqatan dadka hadda political classka ah ee ama gobolla ha joogaan ama ama xamar ha joogaane weli ma aqbalsana in hab dimuqraadi ah weli arrintaa ayada ah marka qof walbaahi wixii uu qaadan karo ama xoogi karo ama dardari karo ciddii uu banaanka ka kaalmaysan karo ciddii uu gudaha ka kaalmaysan karo waxaasuu intuu isku duudo wixii aada la tagto lagaa dhigi waayo adaa iskale caqliyad ah ayaa ka jirta dhaqan siyaasadeedka noocaas ahna runtii hadda wuxuu aada usii kordhiyey dhibkan marka hadda xaqiiqatan marka la fiiriyo labada labada arrimood dhinaca qadaayaadka ama issueska caadiga marka la fiiriyo waxaad arkaysaa maamuladu inay xadgudbayaan mararka qaar oo ay meel kasta gacanta gelinayaan yacni oo mararka qaar ay soo baxayso xaqiiqda ama essensiga dowladnimada yacni soomaaliya inaan weli laga heshiinin oo muran badani uu ka jiro marka hadda markaad lixda bage fiiriso malaha waxa ay dhaafayaan male amni dhe nidaam doorasho dhe wax dhe marka arrimaha noocaas oo kale taa runtii maadaama aan hadda aanan si aan ugu eedeeyan jirkay hadda waxaan ma laha ayagu maba dhigi kartid oo dastuurkiiba yacni runtii ma ma kala cadcadda marka arrinka ayada ah horta waa waa arrin labaad oo dhaqan siyaasadeedku profesore profesore haddii aan wax yar kaa dhex galo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya wuxuu sheegayaa qodobka afariyo kontonaad wuxuu leeyahay awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale waxaa ka wada xaajoon doona xukuumadda federaalka iyo dowladaha ka mid noqonaya dowladda federaalka soomaaliya marka laga reebo arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyadda iyo socdaalka iyo weliba siyaasadda lacagta oo ay awooddeeda iyo mas-uuliyaddeeda yeelanayso xukuumadda federaalka qodobadii ay ka dhawaajiyeen dowlad goboleedyadu waa ay ka baxsan yihiin intaa waxaa ugu badnaa sidaad ka dhawaajisaba ammaanka iyo siyaasadda oo doorashooyinka ay soo hosgelayaan iyo weliba qaybsiga khayraadka dalka waxa arrintu intaa way ka culus tahay hadda qoladii guddiga ahayd ee loo saaray waxay mar la timid afar iyo labaatan waxay ku magacaabeen twenty four seven oo ahaa afar iyo labaatan awoodoodna inay dowladda dhexe u recommend gareeyeen toddoba awoodoodna ay dowladaha gobolada usoo bandhigeen arrinkaa isaga ah ee guddigii dastuurka ee baarlamaankii hore iyo guddiyadii kale ay ka shaqeeyeen lama qaadan marka awooduhu horta inta a hadda sheegtay way ka badan yihin haddii qodobada kale dastuurka hore aad ugu sii socotana waa inay kala tashataa iyo waxyaalo fara badan oo kalea ku jira marka wuxuu ma kala cadda xaqiiqatanna markaad fiiriso dowladda dowladaha hadda goboladu meel marar badan way gacantogaaleynayaan way way xadgudbayaan meelaha qaar way ku xadgudbayaan laakiin waxaa iyaduna xaqiiqo ah oo jirta in dee dowladdii dhexe laftirkeeda taladii iyo dadkii inclusive in in laga dhigo waxaad arkaysaa dowladda qaadanaysa go-aamo waaweyn oo xitaa aan isticmaalaynin maaragtay hay-adaha dawliga ama baarlamaanka ama golaha wasiirada yacni markaad aragto go-aamada arrimaha dibadda oo waaweyn oo la qaadanayo macnaheeda ma aha qof ama ra-iisul wasaare ama madaxweyneha keligiis qaadanaya ma aha wuxuu waa inay nooc processes iyo nidaam waraan marka wixii oo dhanaa runtii meesha ka maqan wuxuu marka markii ay jira adduunyada meelaha conflictigu mark markii ismaandhaaf uu imaanayo waxyaalaha keena waxaa ka mid a markayna wax kala celiyaa jirin jidka hadduusan traffic light kala celinayn waa la isku dhacayaa wa waa baabuurta waa is madaxay isla wada gelaysaa marka waxa waaye wixii kala celi lahaa oo iyo dhaqankii waxaan ixtiraami lahaa labadaba meesha ma yaalaan nuxurka warka aan aan aan leeyahay waa halkaas
xildhibaan fiqi maamul goboleedyadu waxay samaysteen gole ay ugu magac dareen golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyada dalka waatii markii ugu dambeysay go-aankii ay soo saareen ay ku sheegeen inay ku hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday dadaal madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda dhexe loogu kala dab qaadayay ugu dambeyntiina waatuu mirodhal noqday siduu madaxweynaha laftigiisa ka dhawaajiyey sidee u aragtaa adigu in golihii ay ku midaysnaayeen inta laga soo tago mid mid loola xaajoodo oo mid mid loo dhammeeyo tabashada ay qabaan madaxweynaha aniga waa akriyey warqadda uu soo hir shabeelle uu soo saaray waxaan kaloo daawaday muuqaal uu uu hadal kooban uu ujeedinayay oo runtii iga muuqatay igama muuqan aniga kalsooni weyn iyo heshiil heshiis saldhig adag leh oo fiican in in meeshaa la gaaray balse waxaa mararka qaarkood wuxuu muujinayay oo wuxuu wuxuu haddii ay wax nala qabtaan oo ay ka dhabeeyaan ayuu dhowr jeer ku celceliyey maamulada kale xitaa waa soo dhiiranayaan wuxuu kaloo yidhi isagoo maaragtay eed sheeganaya laba geeriyood ballan baan soo qaadnay waa ka baxnay laba geeriyood baan noqonaynaa uu yidhi haddii tanna tii horena aan ka baxnay oo aan la soo galnay dowlad goboleedyada tan kalena midaan haddana aan aan naloo fulin marka nin meel mugdi ah runtii oo uusan calow badani ka jiro ninay u muuqatay ayuu ila eka aniga wax weyn oo xoogan in in la heshiiyo waa soo dhaweyneynaa boqol kiiba boqol kulligood dowlad goboleedyada oo dhan laakiin gacan togaaleysiga iyo xodxodashada iyo mid mid ugu yeeriddu waxay ka mid tahay farsamo xumada kooxdan hadda sila soomaaliya joogta farsamo xumadooday ka mid tahay iyadooba la awoodo sidii waare loo qanciyo o kale in kulli loo wada qanciyo oo hal gogol loo wada fidiyo ayay waxay ku bixinayaan juhdi iyo dadaal xoogan iyo lacag iyo balaayo oo dhan in halhal ay ay u qanciyaan arrintaana oo kalena ma ahana arrin cusub maxaa ku jaban marka haddii mid mid loo qanciyo arrinta waxay waxay waxa yidhi yuusuf jacfarow arrintan oo kale waxay soo martay mar walbaba marka shir uu dhacayo madaxda shirkii brussels oo kale markuu dhacayay waxaa looga baahnaa inay madaxweyneyaasha gobolladao dhan inay la socdaan xaas ayaa go-aansaday madaxweynaha galmudug ayaa go-aansaday inaanu ka qayb gelin isagoo tabasho ka qabay madaxda sila soomaaliya joogta oo faragelin ay ku hayaan maamulkiisa iyo kala qoqob iyo kala kala goongooni madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu u wacay shirka ma laba maalmood ka hor labadii nin ku-xigeenkiisii iyo guddoomiyihii baarlamaanka ee madaxweynaha galmudug uu ka cabanayay lixi shirkii brussels ee lix iyo tobanka iyo toddobiiyo tobankii juulaay dhacayay wuxuu xafiiskiisuu ku heshiisiiyey oo yidhi maaragtay gacmaha isqabsada marka lasoo laabta shirka laga soo laabtana waxaa wada aadaysiin dhuusamareebo halkaasaa tegaysa wax yaroo qandhajabisa markii shirkii la aaday oo ninkii odaga ahaa uu aaminay sidiina lagu aaday markii lasoo laabtay meeshii bay bahashi ka bilaabatay ilaa iyo hadda meesha ay marayso marka waxaa isleeyahay waare dariiqa hadda la rabo waxa weeye shirka new york ka dhacaya in lagu tago oo la yidhaahdo ugu yaraan maamul goboleedyadii oo dhan hal iyo labaan ka haynaa hadda kuwo kaloo la xodxodanayo oo oo maaragtay wax loo ballan qaadayo wax ziyaadaha loo ballan qaadayo koosi badan koosi fudud iyadoo ay ay ku bixi lahayd in loo galo xilli hore hadda waxay ku bixinayaan kharashkii xoog weyn si loo helo labadan beri oo ka dhama shirka new york loo helo maamul goboleed iyo laba iyo la yidhaahdo bal qayb qayb baan haysanaa marka aniga waxaan isleeyahay waare madaxweynaha waan jecelnahay in si fiican loo heshiiyo kulli dowla dowladda soomaaliya oo dhan xasilooni saxay inay ka timaado waalidan tirada badan oo maaragtay hadba meel lagu ordaayo la joojiyo aad baan u jecelnahay laakiin dariiqa hadda waare iyo hadalkiisa sida ka muuq ka muuqatay waxaan isleeyahay wuxuu mari doonaa dariiqii xaaf waxaana lagu moodi doonaa shirkan yarkaayo new york maashuna bartii bay ka bilaaban doontaa ilaa haddana ma aana maqal dowladda dhexe war ay ka soo saartay isaga unbaa hadlay xildhibaan sidiiq warfa buuqa ugu weyn wuxuu ka dhashay markaan si gaara u carabaabo maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo kale jubbaland waxaad moodaa in arrinteedu ay cirka isku shareertay markii taliyayaal ciidan oo dowladda dhexe ay magacowday ay kismaayo tageen oo maamulka jubbalandna uu aeroboorka ka soo celiyey una diiday in ay gudaha galaan waxay ku doodayaan in ay ahayd in lagala tashado iyagoo cuskanaya qodobka ee saddex iyo kontonaad ee dastuurka qodobka labaad ee konton iyo saddex wuxuu leeyahay marka ay wadaxaajoodyadu si gaara u saameynayaan danaha khuseeya dowladda xubinta ka ah ama dowladaha federaalka xukuumadda federaalku ergada wadaxaajoodka gelaysa waxaa kaabaya wakiilo ka socda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka arrintaasi puntland oo kale markaan dhinaceeda ka eegno khilaafka ugu weyn wuxuu ka dhashay markii dowladda soomaaliya ay isku dhaceen dowladda imaaraadka carabta oo maamul goboleedyaduna ay la safteen oo ay yidhaahdeen arrintan annagabay si gaara noo saameynaysaa dowladdana nagalama tashan arrintaas sidee u aragtaa arrintan oo ku saabsan sectorska ama qeybaha iyo sida mataqaanaa wasaaradda gaashaandhigga taliya taliyaasha ciidamada saa la socotidna waad akrisay qodobka konton iyo afaraad oo iyo mataqaanaa uu leeyahay arrimaha difaaca waxagoonida dowladda federaalka soomaaliya taliyaasha Mhm.
sektarada oo mataqaanaa marka anaga guddigeena fiirinayna aan ku samaynayna dib u eegis waxaan u daynay inay mataqaanaa taliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kadib mataqaana wasiirka gaashaandhigoo siyaasadii ah iyo halkaas prime ministerkii madaxweyne marka structurekaas oo maarata in in ay ciidamadu ay yeeshaan xawtalis ay yeeshaan oo midaysan oo aysan noqon sektaradii in la- mataqaanaa in ay influensigooda ama aysan ka imaanin in macnaha ay ay adhow haddii ay qeybta lix konton iyo afraad oo kale ama qeybta lixdanaad oo kale ama mataqaana deegaamada sida xuduudaha ay ay- ay dowladaha xubnaha ka ay leeyihiin haddii ay ay ciidamadu ay ciidamo maamulaysan noqdaan inay iyagu isku dhacayaan marka annaga guddigeena markaan fiirinaynay eh, mataqaanaa eh, national security architecture-ka dib u habeen ku sameynay waxay ahayd in in taliska la mideeyo oo mataqaanaa wasaaradda gaashaandhigu ay xor u yeelato oo talisku mataqaanaa talis midaysan oo ciidanka xoogga dalka soomaalida yeesho laakiin arrintan in lagala tashto eh, mataqaanaa way jiri jirta arrintan oo kale waxa la yidhahdo national hadda madaxweynaha guddiga amniga qaranka soomaaliya uu sameeyey oo kale haddaa fiirisid dowladihii dowladan dowladii ka horreysay oo dowladii xamshaad barre oo kale gofnarada adaqaan gofnarada Mhm.
oo guddoomiyaha gobolada ayaa waxay ahaan jireen national security council ayaa ku jiri jiray marka eh, wixii baa hadda marka dowlad goboleed noqday marka maaha wax cusub oo la soo kordhiyay dad badan macnaha inay saas u fahmaan weye madaxweynuhu Soom- jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gogol ayuu fidiyey eh, in lasugu yimaado mataqaana ay- ay mataqaana maamulada tabashadoodii hadda guddigasaan kuu sheegay sanataradii markay aadeen mataqaana maamul goboleeday ka yimaadeen Mhm.
marka cabashadoodii in laloo soo gudbiyo annagana golaha shacabka guddoomiyaheena wuu yidhi door ayaan ku leenahay marka hadda waxaasi eh, cabashadii haddaan dib u dacweyno rele- relegation u sameyno waxaas saasi u dhaceen iyo wax hadda kolley xal noo keeni maayaan laakiin hadda waxaa muhiima in dalka uu ku jiro marxalad loo baahan yahay Way.
in si wada jira looga shaqeeyo sidii loo looga tarxan bixin lahaa loogana shaqeyn lahaa sidii laisugu soo dhaweyn lahaa dowladaha xubnaha ka ah een, dowlad federaalka iyo dowlad federaalka soomaaliyeed awoodahana dastuurkan qabiqabyada ah in sidii lagu dhamaystiri lahaa oo af- afti loo qaadi lahaa Way.
oo markaas awooduhuna ay si saxa aan dhamaystiri karin awooduhuna si- mataqaanaa awooduhu si fiican loo wadaagi lahaa laakiin haddaan farta ku fiiqno oo mataqaanaa oo ha- oo oo in blame game cayaarno wax annagana noo soo kordhin mayso laakiin meesha ay ay looga baahan yahay waxay tahay waxa weeye in baarlamaanku doorkiisa cayaaro doorkaasoo ah inuu ka shaqeeyo sidii maarata dhammaanna dowladaha xubnaanka ah waxay ku leeyihiin ah, mar labaad marka weli halagala tashto hadda qodobkan konton iyo saddexaad markaad mataqaanaa aad aad aad ka hadlaysa leeyahay waxaa loo baahan yahay inay kala tashto dowladaha xubnaanka ah, qof do- kulli waxay ku leeyihiin xubnaha ayay ku leeyihiin golaha shacabka ee aqalka sare dadkaas way dadka lala tashanaya dadkaas wey macnaa dadkaas dadkooda deegaanada iyagaa ka yimid iyagaa laakiin yaqaana waxaa ku inay qoran lala marka tashto, marka mataqaanaa marka ay ay la Marka hadda- xaajoonayaan waa in eh, wafdi ka socda maamul goboleedka uu ku lamaan yahay kan dowladda dhexe dadka mar haddaad basaad dastuurka qoloba siday jecesha ufasirata dhib ayuu leeyahay ma jira ma jiro qolo ama dowlad xubnaha ka oo aana ku lahayn matalaad ma jiraan golaha shacabka macnaha iyo iyo aqalka sare ma jira soo dhammaan dowladda federaalka dhammaan waxaan ku fadhinaa soo four point five ma ah Mhm.
dhammaan mataqaana soo laguma fadhiya mataqaana eh, qo- dad matala dhammaan eh, eh, eh, dowlad- jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed dadkaas marka oo lala tashanaya dadkaas wey waxaa lala tashanaya waxaa weye dadka lala tashanaya waa dadka dowladda Eh, federaalka ma ku matala.
aha waxaan Ayaa- waxaa- ayaa- ayaa waxaan la u fahmay waxaan hadalkaada u fahmay ma cidda lala tashanaya ma aha madaxweynayaasha iyo maamulada ka jira gobolada ee waa kuwa baarlamaanka ugu jira maya madaxweynahana waa lala tashanaya laakiin ha- dadku matalaad bay kuleeyihin maanta taas in waaya la muujiyaa waaya xildhibaan waa kugu soo waxaa laabanaya jira
waa mahadsan tahay Eh, profesor afyare eh, eh, xildhibaan eh, warfaa wuxuu ka dhawaajiyey eh, dastuurka qabiyada ah adigana hore baad uga dhawaajisay iyadoo dastuurkan aan la dhammaystirin oo qodobadiisa aan la cadcadayn suurtagal ma tahay in la dhammeeyo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe sababtoo waxaan la soconnaa in dastuurka la dhammaystiro howshiisu ma sahlana inta howshaasi lagu guda jirana eh, suurtagal ma aha iyadana in la yidhaahdo khilaafka iska sii taagnaado marka ma jirtaa qaab kale oo lagu dhammayn kara arrintan ha way jirtaa oo waana jiri jirtay waa xal mastuur waxa la yidhaahdo oo ah in de waxaan xagga naga dhiga warqadaha ku qoran iyo ciddii qoratayba ma naqaane annagu eh, eh, hebelow waxaanan kaa rabaa iyo waxaanan kaa rabaa iyo wax noocaas oo kale ah oo aan waari karin oo uun xilliga lagu dhaafo Een, waa saasaas oo dhici jirtay marar badan markii xaalku adkaado waxaa la samayn jiray wax la yidhaahdo national leadership forum national leadership forumka nuxurkiisa wuxuu ahaa wuxuu bedeli jiray baarlamaanka macnaha waxa waye awoodiiya baarlamaanka inta laga qaadaa leadership forumka la gey jiray marka ama saxiixayaal ku magacaaw ama n l f ku magacaaw ama wax ku magacaaw ee qolada gobolada markii si uun looga loo loodin waayo waxaa la dhihi jiray badhigaana la sameeyey go-aamada waaweyn oo muhiimka ahna waxaa lagu sameynayaa ee meeshaanaan ku samaynaynaa guddoomiyaha baarlamaanka baarlamaanka laga soo kaxaysan jiray iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo intaan markaasay waxay ka gaari jireen go-aan dhammaan waxyaalaha waaweyn oo taagan waxaad moodaa marka inay tii rabaan maamul goboleedyadu oo aysan hadda ku qanacsanayn habkan amniga qaranka la leeyahay oo hadda la sameeyey oo ay u arkaan kani inuusan hadda awood badan siinayn taa marka marka la sameeyo waa waa waa wa xeer jajab oo wax lagu kala goosanaayo oo hebel aniga wasiir hebel iigu magacaabo hebel ka saar meesha waxyaalaha noocaas oo kaleeta ayaa iman doona hadhow waa sida wax lagu xallin jiray oo lagu hayn jiray oo dalka ha laysku haayo iyo buuqa ha lagu damiyey ahaan jirtay marka ama meesha waa marka markii taas ay dhacdo baarlamaanka meesha ka bixi jiray haddii hadda la yidhaahdo baarlamaankii iyo golayaashii caadiga ahaa ha lahaayana anigu hadda sadiiq siduu sheegaya inay inay sidaas u fahamsan yihiin uma arko la tashiga laga hadlayo ma aha la tashiga dadka matala gobolada oo ka yimid oo oo jooga ma aha dowladda dhexe kamida ma aha goboladu waxay u arkaan inay ayagu ka taliyaan maaragtay arrimaha muhiimka ah oo laga talageliyo inta laga gaarayo kolley malaha wakti kale iyo iyo iyo xaal sidaan dhaama sida aan ay wax u dhici jireen uun waxay ahayd in aakhirka ay u dhacdo dhanka hal mar ma soo dhicin waagii saxiixayaasha oo sheekh shariif ay kasoo bilaabatay ilaa iyo tii xasan sheekh oo national leadership forum haddana waxay u eg tahay in haddii de xaaladda meesha ay gaarsiiyeen qoladan ay gaarto oo yamamoto iyo maxaan ku idhahdaa ninka kitin bedere iyo kooxdaas ay meesha yimaadaan waxaa qasab noqon doonta in la yidhaahdo haye xaaljacb buraan qaadanaynaa iyo xeer jajab halkaa hanala marsiiyo intaanan xildhibaan fiqi u gudbin aan ku laabto xildhibaan sadiiq warfaab galmudug waxaa ka jira xiisad dhinaca siyaasadda ah baa maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd waatii baarlamankii intuu laba meel kala fadhiistay madaxdii maamulkaasoo dhan uu xilka ka qaaday shalay waxay gaartay inay dad ku dhintaan xaaladdu hadda faraha bay kasii baxaysaa oo waxaa laga baqdin qabaa in siyaasaddaba ay ka gudubto oo arrintu ay gacan ka hadal gaarto dowladda ilaa iyo hadda wax faragelina kumaanay samayn maamul goboleedkaasi maxaa ay indhaha uga eeganaysaa inta xaalku heerka uu hadda joogo ka gaarayo bishii january waxaan ka mid ahaa xildhibaan axmed alfakin uu ka mid ahaa urdigii ballaarnaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhuuse mareed ee ahlu sunna iyo galmudug ku dhacay oo runtii waxyaabihii highlightka kulle oo maaragtay ugu muhiimsanaa safarkii madaxweynuhu ku maraayay deegaanada puntland iyo galmudug marka aad bay ani kulley ii taabanaysaa bikaas waxaan ka maqraati kacnay heshiiskaas taariikhiga ahayo ahlu sunna iyo galmudug marka in deegaankaas markiina dhisaayana si adag adag baa lagu dhisay oo juhdi fara badan ayaa la geliyey gobolada dhexe waad ogtahay waxa weeye waa waxaan maogtahay waxaa loola jeeda mataqaanaa waagii la weeraray ciraaq ba waxaa la yidhi the road to peace go through to baghdad ma ahayn like waddada nabadda waxay martaa marka excuse baa laga dhiganaya marka anigu waxaan dhahaa the road to peace of somalia waddada nabadda soomaaliya kaalkacyo ilaa galmudug ay martaa marka deegaankaas oo aad iyo aada muhiim u ah waxaa waajib naga saaran yahay marka waa runtaa in hadba guddoomiye laga qaado madaxweyne laga qaado wax dhammaan maaragtay foolxumaa oo na tusaysa hogaan xumada dalkeena haysata dhammaanteed marka in mataqaanaa kolley golaha shacabku saan ka dareensanay guddoomiyuhu kolley door ayaan ka ciyaari doonaa door bay ka ciyaari doonaan dadka deegaanada kasoo jeeda xildhibaanada federaalka ku jirana kolley waajibaad ayaa ka saaran in dadka in halkaas maaragtay nabadaas halkaas waagay heshiiskii taariikhiga ahaa in in maaragta sidii lagu adkeyn lahaa oo dadkaan laisugu soo celin lahaa oo maamulkaan kala daadanayana laisugu soo celin lahaa kolley waxay noo tahay muhiimad priority ah rajeynaya kolley inqilaafkan mar dhow lasoo halin doono sidee u aragtaa eedda eedda madaxda qaar ka tirsan galmudug ay soo jeedinayaan oo ah in dowladda dhexe ay ku lug leedahay khilaafka halkaa ka taagan dowladda federaalku kolley anigu intaan ka warhayo deegaankaas in muddaha ayaa lisahayey waana arrin aada maaragtay aanan fududayn oo hal hal wadda keliyaan cid lagu aan farta lagu fiiqi karin laakiin waxaan rajeynayaa kolley in khilaafku markii la wada fadhiisto oo xal waa wadajir la raadiyo in la heli karo xildhibaan fiqi waxaad hadalkaaga ka muuqday in aad dhaliilaysay qaabka dowladda dhexe ay ula xaajootay madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo weliba natiijada ka soo baxday wadahadalkooda haddii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uu baaq u diray madaxda maamul goboleedyada oo uu yidhi aanu isku nimaadno oo muqdisho taariikh hebel imaada aanu ka wada hadalno khilaafka taagan iyo cabashadiinna iyo waxa aad qabtaan oo ay ku gacan sayreen oo ay diideen inay halkaasi tagaan ilaa laga helo dhinac saddexaad oo dhexdhexaadin sameeya miyaanay dowladda la gudboonayn in markaasi ciddii ay gacanteeda gaari karto si gaara ula xaajooto dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waxaa ka dhexeeya waa ognahay dowladda federaalka ah habdhaqankeeda sinis ay timid xukunkana waan ogeyn iyagoon joogin afar bilood ayay madaxweynihii hirshabeelle ee hore cali cabdullaahi cosable ku duuleen xukunkiina maaragtay ka rideen fawdo inta ku abuureen iyadoo iyagoon lix bilood joogin lix bilood joogin bay bishii september haddana ku qaadeen galmudug weerar aan ognahay lacagtii qasnada dowladda ka baxday oo malaayiin lacag ah in la geeyey oo cadaadaan joognay inagu de evidencigii iyo cadaymihii dhanna waan keenay guddoomiyihii hore baarlamaankana waan horgeynay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi oo aqalka golaheena shacabka markii la furayay tobankii bishan inuu yiri laba guddoomiye maamul keliya in la casuumay oo la keenay meesha laba guddoomiye baarlamaan oo ah galmudug iyo kii hirshabeelle warkii uu meesha ka yirina war duuban oo video a weeye waxaa la leeyahay buuqa hadda taagan ee maamul goboleedyada ka imaanaya wax kale ma aha ee wuxuu xiriir la leeyahay uun xilligii doorashada oo inta badan maamuladaasi fooda ku soo haya puntland oo kale jubbaland koonfur galbeed doorashadii baa soo dhow marka waxaa jirta cabsi ee dhinaca siyaasadda ah oo laga baqayo in madaxweyneyaasha ama madaxda maamuladaasi ay ka baqayaan in waxoogaa culays lagu saaro arrinta oo fursadda looga faa'iidaysto maahay dhibaatadan ay tirinayaan iyo qoraaladan faraha badan ee ay soo saarayaan xiriir ballama laha qadiyadda hadda taagan runtii arrintaas ayada ah sidaas hadda inay tahay u malayn maayo horta qolyaha gobollada cabashooyinkooda waxbaa ka jira waa wax weynaana ka jira waayo xitaa haddii ay tahay inay meesha sii joogaan inay rabaan oo madax ahaadaan dowladda xamar uma taalo inay faragashato oo ay ayadu ay maaragtay qofay rabto geyso mid ay markaa xoogaa col yihiinna ay meesha ka erido dowladda dhex waxaa laga yaabaa inay ku garheli lahayd bal matalan markii hadda doorashada ay soo qaadeen doorashada markii nidaamka gobolladu hadda ay codsanayaan waxaa laga yaabaa inuusan dadka oo barakacay uusan waxba u hayn waxaa laga yaabaa meelaha aan gobollada ahayn somaliland waxyaalaha noxamar waxyaalo fara badan oo uusan ka jawaabi karin baa jira marka dowladda dhexe waxay ku jaalanji garayn kartaa oo ay nimankan dowladda gobollada ay kula kula maarata doodi kartaa arrimaha qadaayaadka meesha taagan amni ha noqoto wax ha noqoto laakiin inay tiraa meeshan kaa eryayaayo mid kaleo aniga i raacsanaan ku bedelayaa ama lisaanul xaalkeedu oo noqdo xataa hadday saas dhihin waa dulmi arrintaas ayada ah waana wax hadda mararka qaar la arko yacni ifafaalo caddaynaya in dowladdu ay gacanta la gashay waxyaalaha noocaas oo kale ah ama retorig dadkeeda raacsan ha noqoto ama waxyaalaha noocaas oo kale ah marka runtii waxaan isleeyahay xagga wax kala horumarinta ama prioritiska dowladda dhexe wuu ka khaldamay farsamaduna way ka khaldantay ay nimankan iyo guud ahaan yacni dadka siyaasadda kula jira ee ku maaraynayso dowladda dhexe way ka khaldantay laakiin aniga waxaan ayadana qolyaha gobolladoo kale u arkaa inay ayagoo qoladaas ama iska dhicina ama wax noocaas oo kale ah ay dee lafta jabshaan oo ay meelaha ad adag ay ka abbaaraan oo issues waaweyn ooban ummadduba yacni aan ahayn in dowlad hal dowlad dhexdeed muran la geliyo inay muran geliyaan oo ay dhahaan annagaa ka talinayna waxaan isleeyahay xoogaa arrinkaas marka dooda ayada ah in dastuurka la geeyo oo xalkana meesha halka waa u imaanayna halka waa u imaanaynaa profesor waxaan rabaa may professorka in yar horta inaan fahano adigo hadda america waxaa lagu dilaa soomaali midterm election donald donald trump wuxuu u campaign gareynayaa republican xisbiga jamhuuriga ah musharaxiintiisa gobolada ka imaanaya buu mataqaanaa si oo u leeyahay waxaan rabaa inuu qofkaas soo baxo horta inaan sida waxaan ka shaqeynaa siyaasad weeye in dowladda federaalku ay xaq u leedahay in qof iyaga la shaqeyn kara in deegaan doorashadooda ay ku taageeraan anigu kulley saan u arko shaksiyan wax qalad uma arko hadda wax iyaga caddaynayo maba arkaba laakiin xaq bay uleeyihiin in iyaga qof la shaqeyn kara ay taageeraan sida adduunka ka jirtaba xisbiyadu madaxweynaha markaas waddanka haysta dadka gobolada ka tartamaya oo xisbigiisa ama u arko in dad la shaqeyn kara ay yihiin wuu taageerayaa waana wax mataqaanaa laakiin laakiin macruufa oo laakiin adduunka ka kacday awooddii awooddii Marka- dowladnimada marka iyo point- dhaqaalihii dowladda in eh, lagu taageero eh, qof musharaxa mid kalena geeska lagu geliyo ma saxan tahay Yes.
haddiiba ay jirto may taas waa kuu sheega anigu waxaan iri inay jirto laakiin waxay dowla- waxay ku saxan tahay inay xaqna u leedahay in iyagu ay musharaxa ay rabaan ay taageeraan Eh, xalka halkee buu ku Da- jiraa dalkan- adigoo soo koobaya xalku xalka wuxuu ku jira waxa weeye dalkan tala wadaag buu ku wanaagsan yahay in mataqaanaa dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalku annaga aan ku matelno in si wada jir aan uga shaqeyno in soomaalida cusub runtii dalkan isbedel ayaa ku socda waxaan dhihi lahaa waxa weeye dad badan oo hogaamiya hadda ah way fashilmi doonaan waxay fashilmi doonaan shacabka iyaga ay hogaaminayeen iyaga iskuma xirna shacabku wuxuu rabaa waddo cusub iyo xanaan cusub oo dalkan lagu hogaamiya doonayaan laakiin annaga wuxuu waajib naga saaran yahay intaan joogno in laisku soo dhaweeyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka lagana wada shaqeeyo si dalkan loo horumarin lahaa waad mahadsantahay xildhibaan fiqi gebagabadii xalka halkee buu ku jiraa baad is leedahay si kooban aniga xalka marka waxaan u arkaa Mhm.
dowladda federaalku inay cagaxa dhulka dhigto sharci iyo Way.
qanuun iyo waxaasoo dhami meeshaan hadda kuma dhaqmaane inay dalkan u dhimiriyaan oo hadda meesha uu marayo meesha ay ku qabsadeen sideedii february madaxweynuhu ku qabsaday barkii toddobadii february uu joogay in lagu yimaadaa la rabaa markuu toddobada february laba kun iyo labaatan iyo kooda xukunka ka degayo uusan uga sii darin Eh, brofesor halkee baad is leedahay xalku wuu ku jiraa khilaafkan iyo isqabqabsigan soo laablaabtayna waa looga bixi karaa Een, horta waa mahadsan tahay Ee, runtii waxaan isleeyahay aniga khilaafku khilaaf markuu dhaco wuxuu ku dhammaadaa ama in laysqasbo ama in laysqanciyo labadaa unbuu mid ku dhammaadaa Een, hadda ee, awood dowladda dhexe ay dadkan ee, intay gobollada dhigto ay ku qasbi karto ee, oo ay qasab waxay rabto uga fuli kartana ma jirto Ee, farsamo oo runtii ee, ay- oo weyn oo ay iyo fikir weyn oo ay hadda ku qancin kartana weli meesha ma aysan soo saarin marka runtii ee, walwal aan ka qabaa aniga xoogaha inay sii jiitami doonto ee, khilaafku inuu sii jiitamo Een, ee, sadiiqna waa runtiisoo dee america iyo canada iyo waxa ka jira iyo federalismka meeshaas ka jira iyo electionska iyo democracyga ka jira iyo waxa xamar iyo soomaaliya iyo kismaayo ka jira ismalaha Een, runtii ee, haddii la isku dayo in la isku ee, caqliyadaas inta lasoo qaato la damco in cut and paste lagula sameeyo xamarna ee, ama soomaaliya guud ahaanna runtii waxaan isleeyahay waa waa waa arrin aan aada looga fiirsan oo dhib ka imaan karo Way.
marka anu waxaan isleeyahay labada dhinacba waxaa laga rabaa inay xoogaa eh, beriyaa jiri doonta waxaan waa laga bixi doonaaye inay xoogaa yani arrinka u dhimriyaan waay brofesor waay waa mahadsan waay intaasna waxaa ku eg barnaamijkii faaqiidaada toddobaadka waxaa marti iigu ahaa oo aan u mahadnaqayaa brofesor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar ee magaalada dooxa xildhibaan axmed macalin fiqi iyo weliba xildhibaan sidiiq warfaa oo ka wada tirsan golaha shacabka soomaaliya tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale a dib ugu kulmayno waa jacfar kuukaayo oo idinku dhaafaya fii amaan illah waa mahadsantihiin adaa madan tahay waa mahadsan